بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب walaalayaal waxaynu soo wadanay taariikh nololeedkii haweenkii ugu khayrka badnaa ama haweenkii ugu wanaagsanaa ee islaamka haweenkaas oo u ah kuwo lagu daydo oo la majeerto u ah haweenka kale muslimaadka marka walaalayaal waxaynu insha allahu tacaala wax ka tilmaami doonaa siiradii iyo qisadii ama taariikh nololeedkii saara oo ahayd xaaskii nebi ibraahim iyo hooyadii dhashay nebi isxaaq calayhi salaam ujeeddada aynu ka leenahay qisooyinkan ama sheekooyinkanna macnaheedu ma aha inun inu iska sheekayno ee waxa weeye ujeeddadu in aynu ku dayanno oo aynu hadda balqaabkii ay dadka wanaagsan ee inaga horreeyey ay ku gaadheen liibaanta in aynu majeeranno markaa aynu midhaheeda guranno oo aynu ka cibro qaadanno weeye ujeeddadii iyo hadafku walaalayaal gabadhani waxay ahayd gabadh saalixada oo wanaagsan nebigii ilaahay nebi ibraahim abalbashar ama abal ambiyaa ayaan u jeedaa ayaana qabay oo xaasay u ahay waxaa la dhahaa saari waxay ahayd gabadh aada u qurux badan oo quruxdeeda waxaa la dhahaa waxa keliya ka qurux badnayd hooyadii dhashay basharka oo dhani xaawa oo mar labaad baa quruxdii haweenka bani aadamka oo dhan ay mar labaad dib u soo laabatay oo gabadhaasi qurux baa ku dhammaatay baa la tilmaamaa waxaa kaloo la dhahaa saari ilmaadeer bay ahaayeen nebi ibraahim oo adeerkeed ayaa dhalay dabadeedna nebi ibraahim baa guursaday calayhi salaam waxayna ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee rumeeyeyba nebi ibraahim sidaynu la soconno nebi ibraahim calayhi salaam qoomkiisii waxay ahaayeen qoom gaalo ah wuxuuna deganaa nebi ibraahim dhulkan loo yaqaano baabil ama ciraaq iminka aaggaasi deganay marka qoomkiisii way gaaloobeenoo wayna diideen waana kuwii gubay ee ilaahay uu ka badbaadiyey marka waxaa rumeeyey oo keliya xaaskiisii saara iyo wiil uu adeer u yahay oo la dhaho luut ibn haaraan waa nebi luuta calayhi salaam nebi ibraahim baa adeer u ah fa aamana lahu luut nebi luut baa markaa rumeeyey buu alla yidhi subxaana wa tacaala nebi ibraahim allana markaa nebi luut buu doorto nebi buu ka dhigaya rasuul markaa saddexdoodiiba way hijiroodeen oo dhulkii baabil ay u dhasheen way ka baxeen oo waxay qabteen dhulka shaam marka nebi luut calayhi salaam isaga waxaa loo diray qoomkan reer luut loo yaqaano ama qowmu luut oo deganaa magaalooyin la dhaho waxaa la dhahaa saduum iyo camuura labada magaalo ayay deganaayeen waa meelo uun iminka ku yaalla waddankan urdun ama jordan meelahaas ku yaalla ama badda dhimatay agteeda nebi ibraahim iyo haweenaydiisiina iyaguna waxay deegaan ka yeesheen dhulka shaam dabadeedna waxay muddo kadib ay u safreen waddanka masar masarna waagii hore waxaa ka telin jiray faraacino ama nin fircoon oo boqor ah oo iskala dhexdhexla marka markii uu soo galay nebi ibraahim iyo haweenaydiisii uu qabay saari markay soo galeen dhulkii masar ayaa ninka masar haysta boqorkeedu nin daalima buu ahaayo il shaydaan leh marka ciidankiisiibuu wuxuu waxa u sheegeen in ay haweenay aada u qurux badan ay soo gashay waddanka masar dabadeedna wuxuu u faray ciidankiisii inay hor keenaan gabadha subxaana allah nebi ibraahim rabbigii buu baryay inay ka badbaadiyo dhagartaa uu maleegay gaalkaas ee boqorka ah calaa kulli xaal gabadhii saare waa lasoo qabtay boqorkiina waa la hor keenay markaasuu la cajabay quruxdeedii iyo dhowrsanaanteedii iyo sharafteedii kadibna wuxuu doonay markaa inuu ku xadgudbo markaas saari waxay ahayd gabadh saalixado wanaagsan oo taqiyad ah oo muuminad ah rabbigeed bay bariday oo ay leedahay rabbiyow maadaama aan ku rumeeyey sidoo kalena xubintayda taranka aanan u xalaaleeyey oo keliya ninka i qaba mooyaane cid kale aanan u xalaalaynin ilaahayow daahirnimadaydaas iyo dhowrsanidayda iyo cifadayda awgeed iga badbaadi bay tidhi ninkan kan shaydaanka ama boqorkan isha shayddaankaa leh subxaan allah adigu ilaahay bay bariday oo ay ku bariday tahaaradeedii iyo cifadeedii ilaahayna wuu ka ajiibay boqorkii oo doonaya markaa inuu ku xadgudbo ayaa gacantiisii qallash oo sida faaligay noqotay subxaan allah laa ilaaha ila allah dabadeedna boqorkii waa qayliyo wuxuu yidhi gabadh yahay mar dambe kuma noqonaye iga fur buu yidhi ama iga fuji waxaani qabsaday ilaahay bay u bariday ninkii markaa faaligiibuu kasoo laabtay haddana mar kaliuu isku day mar saddexaad buu isku day sidii oo kale ku dhacday subxaan allah markii ugu dambaysay wuu dhaarto wuxuu ihi mar dambe iskuma dayayo inaan kugu xadgudbo ee iga fuji buu yidhi markaana ilaahay bay u bariday ninkii markaa faaligiibaa markaa laga fujiyey deetana intuu ciidankiisii u yeedhay buu wuxuu ihi gabadhan ad ii soo geliseen maxay ahayd oo aba mid shayddaamada ah ee iga saara buu yidhi subxaan allah way ka baxeen markaa weliba waxaa la dhadaa boqorkaasi wuxuu siiyey hadyado badan iyo xoolo badan buu siiyey uu ku karaamaynayo oo waxaa ka mid ahaa markaa dadkii uu siiyey inay u adeegaan haajara oo iyaduna ahayd haweenaydii kale ee nebi ibraahim calayhi salaam marka addoon ahaan buu u siiyey si ay ugu adeegto saara saare way soo noqotay odaygeedii nebi ibraahim calayhi salaam ayay uga warrantay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiyey dhagartii gaalkaas uu maleegay marka nebi ibraahim wuxuu dareemay marka inaanu meeshani ammaan jirin nabadgelya aanu jirin waa iskaga baxay marka muddo markii la joogay waxaa weynaaday oo da-doodii ay aada u gaboobeena waayeel noqday nebi ibraahim iyo haweenaydiisii saara calayhum asalaam dabadeedna saari waxay dareentay inuu ninkeedu u baahan yahay in uu u badalo oo nebi ibraahim calayhi salaam oday weyn markii uu noqday sagaashan sannadooduu ku dhowaaday ama uu gaadhayba wax ubad ah muu lahayn haddana rabbigiibuu baryayay subxaana wa tacaala umuu quusanin dabadeedna waxay dareentay saari inuu markaa nebi ibraahim haween kale inuu u baahan yahay si markaa uu u tarmo ama u farcamo marka gabadhii u shaqaynaysay oo adeegaysay ee haajara ayay markaa oo addoonteeda ahayd ayay markaa u hibaysay oo ay siisay nebi ibraahimna wuu guursaday dabadeedna haajara ayaa markaa uur qaaday oo markaasay hinaastay dabadeedna gabadhii saara kadibna ilmi yaraabay dhashay haajara oo wiilkii yaraa ee nebi ismaaciil calayhi salaam marka waxyibaa nebi ibraahim calayhi salaam u yimi sheegaya in uu labadiisan reer uu kala raro marka xaaskiisii haajara waa kii kaxeeyey ee geeyey magaalada maka meeshii bannaanayd ama aan biyaha iyo baadkaba lahayn buurta buurtii yacni labadii buurood dhexdooda waadigii oo ah meesha tan iminka magaalada maka ee biyaha zamsamka iyo kacbada laga dhisay subxaan allah nebi ibraahim calayhi salaam markuu magaaladii maka kasoo laabtay wuxuu ku noqday reerkiisii kale meeshii ay deganaayeen ee dhulkii shaam dabadeedna maalin maalmaha ka mid ah ayuu sikadiisi ah wuxuu la kulmay saddex nin oo soconaya suuqa saddexda nin waxay ahaayeen dadka caadiga lagama garanaynin nebi ibraahimna waxaa caadiya dhaqan u ahayd wuxuu ahaa nin kariim ah ninna aada u deeq badan buu ahaayo deeqsiya sidoo kale la dhaho haddii wiig ama toddobaad ama laba toddobaad gudahood uu markaa cid marti ahi ay u iman weydo oo uu soori waayo cid marti ah caafimaadkiisa waxbaa siibuu noqon jiray subxaan allah marka wuxuu jeclaa inuu dadka marti sooro oo uu dadka macsuumo saddexdii nine markaa suuqa maraya buu u yeedhay wuu macsuumay martidii buu ugu yeedhay dabadeedna haweenaydiisii buu la hadla wuxuu ku yidhi cunto samee dabadeedna wuu gurigiisiibuu galay xeradiisii dibi yar buu markaa soo qaaday dibigii ayuu gowracay hilib dib dibi wuxuu ahaa shiilan shilis baan u jeedaa oo buuran deetana hilibkii buu soo shiilay kadibna wuxuu soo hordhigay saddexdii nin marka saddexdii nin gacmihii bay ka laabteen cuntadii bay cuni waayeen nebi ibraahim wuu cabsaday marka wuu yaabay dad aad marti soortay oo aad macsuuntay oo aad cuntadii soo hordhigtay kadibna aad ku tidhi fadala oo cuna cuntadii oo isagiina uu dul fadhiyo uu leeyahay la cuna oo markaa gacmihii ka laabtay cuntadii markaa wuu cabsadayba oo waa werweray marka nebi ibraahim calayhi salaam markaasay isu sheegeen markii waa cabsaday ayay isu sheegeen inay yihiin saddex malag oo ka yimi malaa'igta rabbi subxaana wa tacaala oo loo soo diray in ay halaagaan qoomkii nebi luut oo dhib badan u geystay nebigii ilaahee nebi luut calayhi salaam kadibna waxay ugu bushaareeyeen haweenaydiisii saara lo odhan jiray in ay dhalayso iyadoo da-daa taagan oo sideed sagaashan sannadood ay marayso ama lixi siddeetan sannadood oo waayeelahoo islaan ah baa loogu bushaareeyey inay dhalayso ilmo weliba ilmahaasi aanu ahayn ilmo la mida dee ilmaha kale ah ilmo nebi ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay sidoo kalena ay arki doonto wiilka ay dhalayso wiil kale oo isaguna nebi ah oo isaguna uu dhali doono subxaana allah markaa saddex bushaaro ayaa u sheeg loo sheegay gabadhii saare lo odhan jiray waxaa la yidhi ilma dhalaysa iyadoo markii horeba ma dhalaysa hadoo aanan ubad lahayn marka labaadna ilmaha dhalaysa waa nebi oo waa isxaaq isxaaqna waxaad uu sii dhali doonaa wiil kale oo yacquub la dhaho da-daaduna waxay gaadhaysaa heer aad aragtid isxaaq oo wiilkaaga u haddhashid iyo ilmaha isxaaq u dhali doona yacquub ah subxaan allah saddexdaa bushaare markaa ayaa lagu bushaariyey markaasay faraxday oo ay qososhay markaa saara calayha salaam ilaahay subxaana wa tacaala qisooyinkan meelo badan buu qur-aankiisa kaga warramay gaar ahaan suuratu huod bal aynu soo qaadana markaa alle subxaana wa tacaala muxuu yihi ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد إلهي وحي سبحانه وتعالى رسوشي أنا صادرني وأه ملائكتي أيا وحي ويما النبي إبراهيم بالبشارة دي أوكانيين إن بشاريين marka markay u yimaadeenba waxay dhaheen salaam nabadgelyo korkiina ha ahaato nebi ibraahimna salaantii buu ka qaaday wuxuu yihi qaaluu salaama iyaguna waxay dhaheen maxay nabadgelya korkaaga ha ahaato isna sidiioo kale ugu jawaabo wuxu uhi nabadgelya korkiina ha ahaato in yar lamabuu joogin be waa ordo markiiba wuxuu keenay cijlin xaniid waxa uu u keenay markaa nebi ibraahim dibi yar oo shilis oo la yacni la shiilay oo hilibkiisa uu shiilan yahay buu markiiba keenay oo xeraduu galay markiiba oo dibigiibuu markaa cuntadiibuu u kariyey subxaana allah deetana cuntadii markuu hordhigay ilaahay muxuu yidhi falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum markuu arkay gacmahoodii inaanay soo gaadhayn ayuu nakirahum markaa wuu nakiro wuu garan waayey waa maxay waa noocma qofaad cunto siisay oo aad marti soortay ood macsuuntay oo cuntadii diiday gacmihii markaa ka laabtay wa awjasa minhum khiifa naftiisa xitaa waxaa gashay cabsi nebi ibraahim qaaluu laa takhaf malaa'igtiibaa la hadasho waxay dhaheen laa takhafa cabsani nebi ibraahiimow innaa ursilnaa ilaa qowmi luut annaga waxaana loo soo diray qoomkii luut oo qoomkii nebi luut calayhi salaam loo diray baana loo diray wa imra'atuhu qaa'ima haweenaydiisii saarina way taagan tahay ayaduna fa daxikat markaasay qosashay markaa subxaan allah oo waxay ku qosashay baa la yidhi markay maqashay in qoomkii nebi luut la halaagayo oo nebi luut oo dee dhib badan loo geystay iyagoo ahaa dad daalimiin oo mujrimiin oo dembiyo badan galay in la halaagaya markii ay maqashayba markaa qososhay oo markaa ay dhoolla caddaysay haweenaydii nebi ibraahim ee saara fa basharnaaha biisxaaq wa min waraa'i isxaaqa yacquub ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaan ugu bushaaraynay haweenaydii iyo nebi ibraahimba dabcan nebi isxaaq baan ugu bushaarin iyo nebi isxaaq gadaashiisa isaga dabadii waxaa imanaya isagu wuxuu dhali doonaa yacquub oo ah nebi kale subxaana allah bushaaradaasa markiiba loogu bushaari qaalat yaa waylata a alidu wa ana cajuuzun wahada bacli shaykha waxay tidhi marka haweenaydii saare ahayd yaa waylata shallaytadayde aalid wa ana cajuus ma aniga ayaa dhalaya anigoo ah gabadh cajuusad oo islaan ah oo duq ah baa wax dhalaysa subxaan allah wa haadaa bacli shaykha odaygaygana uu yahay odaygaa weyn isaguna waa yeelka ah inna haada la shay-un cajiib dhab ahantii arrintaasi waa arrin la yaab leh oo cajiiba iyadu waxay ahayd ma dhalays ubadba may dhalaynin subxaan allah islaanna way ahayd ilaahay subxaana wa tacaala halkan waxaynu ka qaadanaynaa in aanay wax ku culusaani jirin qaaluu atacjabiina min amri illaah waxay dhaheen malaa'igtii ma waxaad ka cajabaysaa amarka ilaahay ayaad la cajabaysaa ayaad la yaabaysaa raxmatullaahi wa barakaatuhu calaykum ahla albeyt naxariista ilaahay iyo barakadiisu korkiinna ha ahaato ahlilbeytkow subxaan allah innahu xamiidun majiid ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye kala mahadiyo la ammaano qisadani waxa ay run ahaantii xambaarsan tahay cibar fara badan oo qofkii ilaahay markaa u baduusin weeyo ha quusannin yacni alle subxaana wa tacaala waa deeqsi ilaahay cidduu doonu waxsiinaya marka ha quusannin nebi ibraahim oo ah daaha nebi oo ahaa rasuul oo ahaa abal ambiyaa ayaa haddana da-daa gaadhay sagaashanka sannadood isaga iyo haweenaydiisii wax u badana mul lahayn subxaan allah ilaahayna kama aysan quusanin ee rabbigood bay baryeen waxaa laga soo wariyaa athar nebi muuse calayhi salaam xilligiisii inay gabadh u timi gabadhaasi waxay tidhi yaa rasuul allah aw yaa kaliima araxmaan kii ilaahay sida tooska ah ula hadli jiro nebi muusew waxaan ku weydiiyey caruur la-aan ama ubad la-aan bay ka cabanaysa ii weydii bay tidhi inuu ilaahay subxaana wa tacaala iigu qoray lowxal maxfuudkiisa ama inuu ilaahay subxaana wa tacaala ii ogol yahay inaan ubad aan dhalo subxaan allah nebi muuse loo soo waxyood oo waxaa la yidhi gabadhaasi waa caqiim waa madhalays ma dhalayso ubadba subxaan allah laa ilaaha ila allah gabadhiibuu markaa nebi muuse calayhi salaam u sheegay warkii dabadeedna sanad kadib ayaa gabadhiibaa soo martay oo ilmo yar wadata subxaan allah yacni muddo kadib sanad waa laga yaaba ama laba sano saddex sano muddo yar kadib adigu ayaa nebi muuse wuxuu arkay gabadhii oo ilmo wadata wuu yaabo wuu fajaco wuxuu yidhi ilmahan xaggaad ka keentay sawkii rabbigay igu yidhi waa caqiima waa madhalays waxa uu qoran inaanay waxba dhalahaynin subxaan allah waxay tidhi rabbigii baa anigaysiiye ilaahay yacni baryadiisa kamaan daalin ee ilaahay un baan bariyey subxaan allah nebi ibra nebi muuse calayhi salaam wuxuu weydiiyey rabbigii buu weydiiyey ilaahayow gabadhan sawdigii igu yidhi waxa weeye caqiim oo wax ma dhalayso haddana ubadkan aad siisay maxay ahay subxaan allah wuxuu dhahay allah subxaana wa tacaala kamaysan suulin inay igu barido magacayga ama magacayga wanaagsan ee raxiim oo waxay dhahaysa yaa raxiim yaa raxiim yaa raxiim allaha naxariista gaarka ah iska lahow si gaara il gaara igu soo fiiri subxaan allah oo ubadisii marka wuxuu ihi alle subxaana wa tacaala qadarkaygii aan u qadaray inay caqiim ay tahay oo ah madhalays in ay tahay ayaa waxa ka dheereeyey naxariistaydii subxaan allah leanna waxay igu bariday magacayga wanaagsan ee raxiimka ah subxaan allah marka may quusanin gabadhaas oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala waa naxariis badan yaho naxariistiisaa ka dheeraysay cadhadiisa naxariistiisana ka dheeraysay xataa qadarkii uu qadarayba subxaan allah iyo qadaagii iyo go-aankii uu gaadhayba subxaan allah marka nebi ibraahim laftigiis iyo haweenadiisii saarina iyaguna may quusanin sidoo kale nebi sakariya calayhi salaam miyuu quustay isagoo isaguna waayeel ah oo oday weyn ah oo timihii ciroobeen oo jidhkiisii uu jilcay oo laga yaabo inuu tuur leeyahay oo laga yaabo inay indhihiisu ay soo goteen ama baalasha indhihiisu ayba soo daateenba ay isku soo dhaceenba subxaan allah oo calaamad kasta iyo sifo kastoo lagu garanayay inuu qofkaasi waayeel yahay oday weyn uu yahay haddana rabbigii kamuu quusanin subxaan allah rabbigiibuu baryo wuxuu yidhi ilaahayow ubadisi allana subxaana wa tacaala wuxuu u hibeeyey oo uu siiyey wiil wiil la mida wiilasha kale maahae wiil daahir ah oo nebi ah nebi yaxyuu siiyey marka waxay tidhi wuxuu yidhi malaa'igta tacjabiina min amri illah ma amarka ilaahay baad la yaabaysaan raxmat ullahi wabarakaatuhu calaykum ahla albeyt innahu xamiidun majiid falama dahaba can ibraahiima alrawcu wajaa'athu lbushra yujaadiluna fi qowmi luut nebi ibraahim calayhi salaam markii argagixii uu ka tegey ee dadkii uu la yaabanaayay markaa gacmahoodu aanay soo gaadhaynin ee cuntadii diiday argagixii markuu ka baxay ee bushaaradiina loogu bushaariyey inuu ubad u dhali doono ayuu wuxuu bilaabay markaa inuu nagala doodo buu yidhi alle subxaana wa tacaala maxay qowmkii nebi luud oo ibraahim wuxuu ahaa yacnii nin aada u naxariis badan oo dulqaad badan buu rabbi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay marka alle subxaana wa tacaala wuxuu u hibeeyey oo uu siiyey gabadhaas wanaagsan ee saara haweenaydii nebi ibraahim calayhi asalaam waxaa la siiyey markaa wiilkaa wanaagsan ee daahirka ah ee nebiga ah waa nebi isxaaq calayhi salaam looguna bushaareeyey inay arki doonto wiilka ay ayayda u tahay ee nebi yacquub calayhi salaam taariikhda inta la og yahay ama qisooyinkoodu haddii aynu halkaa kusoo koobno haweenaydaas saara calayhi asalaam waxaan halkan ka caddaynaya radin la radinayo yahuudda iyo saliibiyiinta iyo wixii la halmaala subxaan allah oo ka been sheega had iyo jeeraale nebiyada iyo dadka wanaagsan iyo saalixiinta ah oo ku tunta taariikhdooda iyo siiradooda iyo qisaskooda subxaan allah ama been abuuradka waaweyn laga sheegay ilaahay subxaana wa tacaala kow nebi ibraahim laba iyo haweenaydiisan saara saddexdaba been abuurad weyn bay ka sheegeen oo weliba gaalnimada halka ugu sarraysay ugu weyn waayi waan idin caddayn doonaa insha allahu tacaala ujeeddadu iyo hadafkuna waxa weeye inaad ogaataan oo aad ishubaysaan gaaladaas inaad iska eegtaan markaa yacni waxay maleegayaan oo muhiim weeye aniga agtayda muhiim ayay iila tahay inaan dadka muslimiinta ah marka aan u caddeeyo dadka gaaleed waxay ka aaminsan yihiin nebiyada kan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maba rumaysnaba haddaba nebiyadii kalebay siday u dhaleecaynayaan baan doonayaa inaan meel idinka tusiyo markaa si aad u ogaataan cadaawadda ay u hayaan islaamka iyo muslimiinta iyo nebi maxamed iyo diintiisa in ay weligoodaanay raalli ka noqonin walan tardaa canka alyahuuda walannasaara ilaahay baa qaanuun iyo aayad sharci ah ka soo dejiya oo yidhi abidkood yahuud iyo kristan weligood raalli kaama noqonaya subxaan allah ilaa aad raacdid milladooda iyo diintooda marka halkan aan idin tuso siday uga been sheegeen markaa nebi ibraahim iyo saaraba waxay dhaheen markaa nimankaasi nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu qabay walaashii walaashii ay dhashay uu dhalay macnaha aabbihii ruma ayaa uu dhalay ayuu qabay oo saari waxay ahayd walaashii subxaan allah waxayna ku qoran tahay kitaabkooda bibaleka ee yahuud iyo kiristanku labaduba ay aaminsan yihiin weliba gaar ahaan kitaabka ugu horreeya geneses ee bilowga ah sifru takwiin la dhaho geneses la dhaho bilowga ugu horreeya cutubka siddeed iyo tobnaad bay ku qoran tahay oo ay si cad u caddaatay cutubka labaatanaad baan u jeeda ay si cad ay u sheegayaan inuu nebi ibraahim uu qabay haween ama gabadh ay walaala yihiin oo aabbihii uu dhalay laakiin ay kale hooyaha ahaayeen halkay ka keeneen sheekadan waxay ka keeneen nin boqor ah ayaa yacnii nin ay ku sheegayaan nin magaciisa lo odhan jiray abimalelek abimalelagaas ayaa markaa wuxuu doonay in uu saara uu ku xadgudbo waa innagii soo sheegna nidhi nin baa doonaya markaa inuu ku xadgudbo boqor meel ka ahaa baa doonaya inuu ku xadgudbo maxay saara calayhi asalaam markaa saari ilaahay bay barido waa kii ilaahay ka fujiyey markaa dhagartii ninkaasi uu u maleegayay subxaan allah marka nebi ibraahim markii la qabtay wuxuu dhahay gabadhani waayo baa la weydiiyey deetana wuxuu ogaa hadduu dhaho gabadha tani waxa weeye waa xaaskayga hadduu dhaho in la dilayo laakiin haddii uu dhaho waa walaashay way daynayaan oo ninkii uma arkayo markaa inuu ninkani uu gabadha uu ku haysto hadduu dhaho yacni waa walaashay markaa wuu ka qaadanaya subxaan allah marka nebi ibraahim wuxuu yidhi waa walaashay gabadha tani neb saaraba ayuu sheegaya sababtu ugu jeedana waxay yacni daba walaashayda islaamka leanno cid kaloo muslimiin ahi meesha may joogin wuxuunbaa muslim ahaa yacni nebi ibraahim iyo haweenaydaysan saara marka wuxuu uga jeedaa walaashayda islaamka waa walaashay buu yidhi isagoo markaa qaabkaa u dhigay hadalkiisa gaaladii saliibiyiinta iyo yahuuddii sidan may dhigin ee waxay dhaheen sida kusoo aroortay kitaabkooda kitaabka geneses bilowgii cutubka labaatanaad faqradda labiyo tobnaad oo weliba sida runta ah iyadu waa walaashay buu yidhi sida runta ah waa walaashay buu yidhi subxaan allah waana gabadhii aabbahay dhalay laakiin ma aha gabadhii hooyaday ay dhashay subxaan allah waxayna noqotay buu yidhi markaa naagtaydii siday ka sheegeen markaa nebi ibraahim markaa waxay dhaheen nebi ibraahim iyagoo been ka sheegaya gabadhan uu qabay waxay ahayd walaashii ruma oo aabbihii baa dhalay hooyadiina maysan dhalin oo kale hooyay ahaay markaa qiyaas bani aadamka guursanaya walaashii waaye weliba nebi ka mida nebiyadii ugu waaweynaa bal ee ka mida ululcasmiga bal ee ka mida nebiga ugu weyn ee ugu khayrka iyo darajada weyn marka laga yimaado xabiibka maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu qabay walaashi bal u fiirsada ilah baan idinku dhaariya beenta intaa leeg ay ka sheegeen nebiga ilaahay ee khaliil araxmaan taasoo keliya maaha ee waxay kaloo tilmaameen in markii saddexdii nin ee u imanaya malaa'igta ahaynu tilmaamnay oo ahaa saddex malak oo malakul jibriil iyo mikaa'il iyo israafiil bay kala ahayn iyagu waxay dhaheen saddexda ilaah bay ahaayeen trinitiga walciyaadu billah taaluudka saddexday rumaysan yihiine ilaahba ayay ahaayeen bay dhaheen dabadeedna nebi ibraahim bay u yimaadeen qisadii oo aynu aynu tilmaamin dabadeedna waxay ku dhaheen markaa dee saddexdii ilaah markay dhahan ilaahay baa la hadlaya markaa weeye macnaheedu walciyaadu billah sida u dhigayaan hadalka marka wuu la hadlay saaraa markaa qososhay markuu ku yidhi saari waxay dhalaysaa ilmo ayay saari qososhay markay qososhay ayuu ilaahay yidhi maxaad la qoslaysaa saaray markaasay saari waxay tidhi maaniga anigu qoslayba subxaan allah markaasuu yidhi waad qososhay oo waan ku garanayaa dood dhex maraysa ilaahay iyo saara gabadh iyo ilaahay dood dhex maraysa bal u fiirsada waxaasna waxay ku qoran yihiin kitaabkooda gaar ahaan kitaabka genesis cutubkii cutubka sideed iyo tobnaad waa kitaabka koowaad ee genesis cutubka sideed iyo tobnaad bay ku qoranta subxaan allah yacni waxaan idiin sheegayo o dhan ma aha mala awaal ama been aan ka sheegayno ee waa wax waaqic ah oo kutubtooda ku qoran oo life aad u arki karaysid subxaan allah gabadhii saara ayaa waxay la murmaysaa ama la doodaysaa ilaahay oo ay leedahay maan qoslin isaguna uu leeyahay waad qososh waa mid laga cajibo waa wax lala yaabo ilaahay subxaana wa tacaala sifooyinka ay siinayaan u fiirsada ilaahay waa subxaana wa tacaala waa ka dheeryi waana ka hufan yahay sifooyinka noocaasna kuma sifaysna ee gaaladaasi way ku gaaloobeen bal waxay ku hadlayaan u fiirsada yacni waxay ka mid tahay oo ay daliilu tahay siday u bedeleen kutubtooda una xarifeen kutubtooda ciddii doontaana ay ugu xaraabaysatay amaani odhan karno ay u xariftay ay u bedeshay ciddii doontaaba qof walba markaa maslaxaddii uu doonaya isagoo kale subxaan allah taasoo keliya mah ee arrinta mucjisada ahi waxay tahay markuu saddexdii nin ee iyagu ku dhaheen waa ilaahyadii ama waa ilaahii markuu yimi ayuu wuxuu u ballan qaaday bayna dhaheen in ay saari dhalayso ilmo sanadka dambe inaad dhalaysa inaad dhalaysid buu u ballanqaad sanadkii dambe markii la gaadhay ayuu markaa rabbigii soo noqday waa siday hadalka u dhigeen dabadeedna aan idin akhriyo faqraddu siday leedahay gaar ahaan kutubtooda hadalka qaabka ay u turjumeen kuwa soomaaliya masiixiyiin ahi in ay bedeleen kitaabkan iyaguna ay tarjameen bal qaabkay u tarjameen baan idin tusayaayo dhegaysta subxaan allah waxay dhaheen waa kitaabka genesis cutubka koob iyo labaatanaad chapter twenty one faqradda koowaad iyo labaad waa cutubka koob iyo labaatanaad kitaabka genesis wuxuu yidhi oo rabbigu saara wuu soo booqday siduu yidhi yacni wuu soo booqday siduu yidhi maxaa looga jeeda yacni sanadkii hore markuu iimanaya waa kii ku lahaa ilmaanku siinaya dhegayso markaa wuu soo booqday iminka siduu yidhi yacni sanadkii hore wuu yidhi oo rabbigu saara wuu soo booqday siduu yidhi oo rabbigu wuxuu saare ku sameeyey ama wuxuu yeelay siduu kula hadlay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun oo saara way uuraysatay oo ibraahim wiil bay u dhashay isagoo da' weyn ah meeshaas waxaa weeye dembi weyn weyn weyn baa ku jira si aad u fahantaan meesha waxa ku jira waayo ma dooniya inaan afkayga ka dhaho waxa ku dhex jira laakiin qaab farsamaysan ama qaab tusaalaha baan idinku sheegaya ninka la dhaho kasoo qaad tusaalaan ku sinaya ninka la dhaho magiciisa xa magiciisa waxaa la dhahdaa ninka xa ayaa wuxuu u tegay oo uu soo booqday gabadh la dhaho ya ninka la dhahdo xa ayaa wuxuu soo booqday gabadha la dhaho ya dabadeedna wuxuu ku sameeyey wixii uu kula ballamay dabadeedna gabadhii ya uur bay qaaday muxuu sameeyey ninka xa haddaba la dhahaa walciyaadu billaah marka ilaahii weynaa subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu yidhi way soo booqday rabbigiibaa soo booqdo ku yeelay sidii uu ugu ballan qaaday maxay dee markaa yeelay walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baanu ka magan galnay waxay ilaahay sifooyinka ilaahay siinayaan ilaahay waxay siiyeen sifooyinkii bani aadamka iyo xayawaannimada waalciyaadu billaah ilaahay baanu ka magan galnay u fiirsada markaa nimankaasi inay gaalo waawen yihiin halkaasaaba idin caddaynaysa rabbigii kamuu nabadgelin ilaahay sifooyinkiisii waxay ku sameeyeen nebigii weynaaye nebi ibraahim kamuu nabadgelin saara oo ahayd haweenaydaasina kamay nabadgelin haweenayda wanaagsan ee saalixadda ah markaas qaabka noocaas ah ayay u dhaleecayaan uga waxna uga sheegaan una caayaan una aflagaadeeyaan waalciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin ayay nebiyada ugu tuntaan taariikhdoodii iyo siiradoodii waana hadafka aynu ka leenahay inaan idiin caddayno dadkaasi sida ay diinta islaamka ay ugu leeyihiin baal dahaba ay ugu jiraan iyo cadowda iyo colka iyo nacabka muslaamka iyo muslimiintun iyaguna sida u galeen iyo sifooyinka iyo balaayada ay ku sheegayaan waalciyaadu billah intaas walaalayaal waxaan kusoo gebagabaynaynaa taariikh nololeedkii haweenaydii wanaagsaneed oo saalixadda ahayd ee rabbigeed ka cabsatay ee dhowrsanideed iyo tahaaradeeda ku faantay ee allana subxaana wa tacaala markaa ka ajiibay ducadeedii oo markaa mucjis iyo karaama ay halkaa ka dhacday waa saara oo markaana u noqotay hooyo u noqotay nebi isxaaq iyo guud ahaan reer bani israa'iil wixii ka farcamay oo dhan oo dee marka ay soo guudagalayaan dhammaan nebiyadii reer bani israa'iil oo dhan dee nebi muuse iyo walaalkii haaruun sulaymaan iyo daawuud zakariya yaxya waxaasoo dhan waxay kusii abtirsanayaan maxay saara gabadhaasa markaa waxay noqonaysaa hooyay u noqonaysaa ama ayeyay u noqonaysaa waxaasoo nebiyo dadka wan wanaagsana intaasaan kusoo gabagabayna hada wallahu aclam wabilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu